Suuqyada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Bay waxaa laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada magaaladaasi. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ku iibiya khudaarta noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in sare u kacani uu sabab u yahay in qeybaha kala duwan ee bulshada ay iibsanayaan khudaar badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan taasina ay sababtay inuu sare u kaco qiimaha khudaarta.
khudaarta waa la ilaahay biyo iraabtay una hadeedis niin gada maaya waana tenekshiya boqol iyo konton booli liidunga laga gade una ruwaaqa labaatan kun labaatan iyo shanga gadadaan ilaahay maadle wala una hata dhabka gabna male ilaahay niin gargaara ay dhabna maka gabna maasha allah bedela oo roylay laka helnay roylay ka helnay walaalkana waxaan oo una dhabaayaan una leynayn danoyaaya mayleera u soo baxda jidka hirumownagada yadis buaye madogeego oo suuga furinye madogeego igoo suuga hirinye maa adduunye wayn sabrele dhoobeeka kooyes baalika kooyes saakooka kooyes meel dhangaa ka kooyesa baradhada iyo cambaha iyo qaraha uuna gadahaynoba waxyaabo badan isku bedeli waayo waagii hore ragiis ahaayeen hadda laakiin qaalown iidiidan qaalown walbadan isku bedeli maadaama ramadaan la galay walaahi hadda qaraha ama hoobankiin qorama qaraha hordhaantii wayba la gadaayan hoomeyta markiiskooya amal hal dolar dhibi labaatan shan sinta dhibi saddex sinta lagada kan hata horta yaala dargaayt qaraase wayba lagada ilama lama dolar ilama dolar ilama sinta yaa lagada saasoo kale baradhada wayba lagadaa intii somlan galna nus dolar hadda tunisiya labaatana gadaayan una laakiin nus dolaray gadaan sidii jumlada kibiyaan lekibiyaan laakiin tafaarigo badan seeta wayba gadaan tunisiya kun labaatan kun gadaayan basalan iyana wayba labaatan lay gadaayan laakiin hal dolara lagada magaaladan intaas aan ku duwayna laakiin sida kale hoob leero qubaa cambaha iyo qaraha iyo liimo bambeelmada iyo bocorka iyo dadkale aan la mid ahna qaybo ka mid ah gobolada dalka ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa laga dareemayaa sare u kac la xiriira qiimaha khudaarta taas oo loo aaneeyey abaaraha xoogan ee ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka ee soomaaliya